أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة محمد بن محمد بن داود السنهاجي رحمه الله تعالى باب الله هذا متكني باب الله ولا باب كذي weli sheekha waxa uu ku dhex jiraa almansuubaatu khamsata cashar inta la kordhigo oo asmaada la kordhigo waa shan iyo toban qaybood waxau rabaa sheekhu raximahu llahu tacaala halkan inuu uga hadlo laa iyo axkaamteedii laadan hadda ka hor waxaanu soo qaadannay iyadoo ka mida jawaasimtii jawaasimtii ficilka mudaarica iyadoo jasminaysa ayaan soo qaadanay markaas waxaa loogu magac darayey magaceeda wuxuu ahaa laa annaahiya waa markay tusinayso nahyi wax lagaa nahyinayo oo lagu diidayo oo masalan lagu leeyahay laa taqtul musliman tusaale ahaan haddaad tidhaahid laa taqtul musliman ha dilin qof muslim ah luqadeenna soomaaligana waxaanu nidhi waxaadba ku fahmi kartaa ereyga ha ayaa ugu soo horraysa laada naahiyada marka la macnaynayo ereyga ha ayaa ugu soo horraynayo laa taqtul ha dilin laa tasriq ha xadin laa taktab ha xamanin ha'daasaa ugu soo horraynaysa laada naahiyada ah middani marka waa mid kale nooc kale wey waa laa nooc kale ah ee ka duwan laadaas naahiyada ah maxaa yeeley waxay ku kala duwan yihiin xagga shaqada horta way ku kala duwan yihiin maxaa yeeley laadaasi waxay ka mid ahayd min jawaasihim alficli اlmudaaric laada naahiyada ficlo amarka ma geli jirin ficilka maadigana ma gasho waxay gashaa uun laada naahiyada ficilka mudaarica laakiin midda hadda casharkeennan aanu ku qaadanayno magaceeda waxaa la yidhaha laa annaafiya liljinsi fa hiya mukhtasatun biاlasmaa magaceeda waxaa la yidhaha laa annaafiya liljinsi fa hiya mukhtasatun biاlasmaa'i laadan magaceeda waxaa la yidhaha annaafiya liljinsi waxay uga duwan tahay laadii naahiyada ahayd asmaaday middani khaas ku tahay taasina maxay ahayd middaasina mukhtasatun bilafcaal bal khaasatun bilmudaaric laada naahiyada afcaashii gaarku ah waxay khaas ku sii ahayd ficilka mudaarica marka farqi weyn ayaaba u dhexeeya laadii naahiyada ahayd iyo midda naafiya liljinsi laadan markaa shaqada iyadu ay qabanayso shaqada ay qabanayso waxaa weeye waa shaqadii inna shaqadii inna wa akhawaatuhaa ay qaban jireen ayay laada naafiya liljinsi iyaduna ay qabataa inna waxaanu soo qaadannay shaqaday qaban jirtay tansibu lisma wa tarfacu alkhabar isimkana way kordhigi jirtay khabarkana way godi jirtay laada naafiya liljinsi iyaduna sidaas oo kale ayay u shaqaysaahoo isimkana way kordhigtaa khabarkana way goddaa laakiin bishuruudin sita waa markay buuxiso shuruud lixa laadan markay shaqadii ina qabanayso shuruud lixa markay buuxiso ka bacdi wey shuruuddaas lixda ah afar shardi ayadaa loo xiri laada nafteeda ayaa afar shardi loo xiri laba shardina waxaa loo xiri labada ay ku camal falayso isimkeeda iyo khabarkeeda shuruudda afarta ah ee iyada khaaska ku ah an takuuna naafiya horta waa inay naafiye noqoto maxaa la diidi inay naahiye noqoto horta inay naafiye noqoto waa shardi naafiye maxaa loola jeedaa inay wax diiddo wey af soomaali ahaan waa inay wax diiddo inay wax diiddo wey inay wax diiddo wey an takuuna naafiya wa an takuuna naafiyata liljins waxa ay diidaysana waa inuu jinsi noqdo liljins an takuuna naafiya liljins waa shardiga labaad waa inay jinsi diidan tahay jinsi maxay tahay af soomaali ahaan waa wax guud hal shaksi inay diidan tahay maya lama ogola wax guud waa inay diidan tahay wax guud waa inay diidan tahay tusaale ahaan qaaluu laa dayra innaa ilaa rabbina munqalibuun qaaluu waxay yidhaaheen dadkii mu'miniinta ahaa ee fircoon uu u hanjabay fircoon markuu ugu hanjabay oo uu yidhi waa idin layno waa idin cadaabi la uqadicanna aydiyakum wa arjulakum min khilaaf wala usallibannakum ajmaciin lugahayo gacmahan idinka jarjari markuu yidhi mu'miniintii u hanjabay maxay ugu jawaabeen qaaluu laa dayr dhib ma laha yidhaaheen haddii adduunyadan aad nagu ciqaabto maxaa yeelay innaa ilaa rabbina munqalibuun annagu xagga rabbigeen ayaan u laabanaynaa oo naciimkii janno iyo ridihii janno ayaan ka helaynaa cuquubadan aadna cadaabaysa marka khayray bay noo tahay yidhaah khayray bay noo tahay dhibkan aad noo geysanayso marka ulajeeddada waxaa weeye qaaluu waxay yidhaaheen laa dayra waxa la diidayo marka maxay tahay jinsu dayr oo dhan dhib oo dhan ayaa la diiday dhib oo dhan ba nama haysto dhib oo dhan nama haysto jinsi noocuu doonaba ha noqdo noocuu doonaba ha noqdo wax dhib ah oo arrintaas ay nagu hayso ma lahano bal farxaday nagu haysaa hadduuba yahay yacni darar fi ddiin ilaahay dartii wax naloo dhibayo hadday tahay oo diinta aanu qaadannay ee xaqii aan qaadannay dartii haddii nala ku cadaadinayo waa farxad iyo nicmo farxad iyo nicmo marka an takuuna naafiya liljinsi sida qaaluu laa dayr dhib oo dhan noocuu doonaba ha noqdo kaasaa la diidan yahay waxaa kaloo shardi ah wa an yakuuna nafyuhaa nasan wa an yakuuna nafyuhaa nasan nasan waa bisaad saadaan akrinaynaa nasan siin ma aha nasan saad wa an yakuuna nafyuhaa nasan nasan maxaa loola jeedaa waa in diidmada jinsiga ay diidan tahay diidmo go-an waa inay tahay bimacnaa ixtimaala la diidan yahay yacni waxay ku fasirmi kartaa naafiya liljinsina way noqon kartaa naafiya lilwaxdana way noqon kartaahoo hal shaksina way diidi kartaa shaki shakigaa looma baahno naafiya liljinsi oo nasan oo cad oo go-an waa inay noqoto oo ixtimaal aysan ahayn ixtimaal aysan lahayn shardiga afraad wa an laa yadkhula calayhaa xarfu jarin waa in xaraf jaar uusan gelinna waa shardi haddii xaraf jaar uu galo falaa tacmalu shay-an waxba ma camal falayso maalan waxaad tidhi ji'tuka waan kuu imid bilaa zaadin sahay la'aan ayaan kuugu imid ji'tuka bilaa zaadin laadaasi laa tacmal shay bal muhmala waa muhmalo laadaasi wax shaqaa qaban mayso leannu shaqadii maxaa u diiday xaraf jaaraa galay bi aa gashay ba'daas oo xaraf jaar ah ayaa galay ji'tuka bilaa zaadin wax shaqaa yeelan mayso afartaas shardi ayaday khaas ku yihiin laada waxaanu nidhi an takuuna naafiya wa an takuuna naafiya liljinsi wa an yakuuna nafyuhaa nasan waa inuu go-an yaho ixtimaal uusan lahayn wa an laa yadkhula calayhaa xarfu jarin xaraf jaarna waa inuusan gelin hal shardina waxaa loo shardin labada ay ku camal falayso waa isimka iyo khabarka an yakuuna macmuulaahaa nakiratayn labada erayo ay ku camal falayso waa isimka iyo khabarkee inay nakiro noqdaanna waa shardi an yakuuna macmuulaahaa nakiratayni labada shay ay ku camal falayso waa inay nakiro noqdaan labadoodaba labadoodaba waa inay nakiro noqdaan maxaa la diidan yahay inaad tidhaahid laa zayda laa zayda zayd qaa'imun ma taagna ma soconayso taas zayd muxuu yahay soo macrifo maaha calam ma ah dee calam oo macrifaha kuma shaqayso wax macrifo la yidhaha kuma shaqayso inuu yahay nakiro isimku khabarkuna uu yahay nakiro shardigu shardiga ugu dambeeya ee lixaad waxaa loo shardinaa isimka wa an yakuuna alismu mutasila bihaa isimku waa inuu laada la xidhiidho waa shardi oon la kala dhex gelin laada iyo iyo isimka waa inaan la kala dhex gelin oo maalan markaad leedahay laa rajula laa rajula qaa'imun nin ma taagna laa rajula qaa'imun laadii iyo isimkeedii oo rajula ah lama kala dhex gelin way isku xigaan saa inay isugu xigsadaanna waa shardi maxaa baxay haddii laadii iyo isimkii lasoo kala dhex galo tusaale ahaan laa fiihaa gawlun walaa hum canhaa yunsafuun laa fiihaa khamrada jannada lagu cabayo gawlun madax wareer ma laha sida khamrada adduunyada madaxa kaa wareerinaysa oo daandaan kaa dhigaysa oo caqliga kaa qaadaysa oo kale ma lahan caafimaadaa laga sii qaaday iyo farxad laa fiihaa gawlun fiiri hadda laadaas iyo isimkeedii oo gawlun ah oo la kala dhex gal maxaa kala dhex galay khabarkiiyaa lasoo hormariyo fiihaa idan badala camaluhaa ma shaqaynayso iyadu laadaas hadday shaqayn lahayd gawlunta waa la kordhigi lahaa waxaa la dhihi lahaa laa fiihaa gawla ayaa la dhihi lahaa lama dhihina waa la godayo laa fiihaa gawlun ayaa la yihi soo ma aragti lixdaa shardi markay soo buuxiso markaas ka bacdi ayay laadani waxay u shaqayn kartaa sidii inna ay u shaqayn jirtay fiiri marka sheekhu wuxuu ku yidhi iclam ogow anna laa ereygan la yidhaaho laa tansibu nakiraati nakirooyinka inay kor dhigto ogow nakirooyinka inay kor dhigto ogow halkaas maxaad ka fahamtay annakiraadu sheekhu shardiyey shuruuddiiuu rabaa qaybo ka mida inuu kuu tilmaamo nakiruu shardiyey falaa tacmalu fi lmacaarifi macrifooyin kuma shaqayso awood uma lahan macrifo inay ku shaqayso iclam anna laa tansibu nakiraati nakirooyinka inay kor dhigto ogow bigayri tanwiinin bigayri tanwiinin laba shaqo la'aan nakiraadka inay kor dhigto ogow bigayri tanwiin muxuu ula jeedaa yacni isimka laa waa mabniyun lama tanwiiniyo laa rajula qaa'imun ayaa la leeyahy ee ma dhehaysid laa rajulan ma dhehaysid laa rajulan ma dhehaysid bigayri tanwiinin laba shaqo la'aan ayay nakiraadka kor dhigtaa goorma idaa baasharad hadday la saaxiibto laadu annakirata nakirada hadday saaxiib la noqoto bian laa yufsala baynahumaa oon la kala dhex gelin shardigii kaluu rabaa inuu ku tilmaamo waa hadday la saaxiibto nakiraadka oon la kala dhex gelin haddii la kala dhex galo batala camaluhaa camalfalkeedu markaas waa buray sida laa fiihaa gawlun walaa hum canhaa yunsafuun idaa baasharat innakira nakirada hadday la saaxiibto oon la kala dhex gelin wuxuu kaluu sheekhu ku yidhi walam tatakarar laa laaduna aysan soo laalaabanin haddii laadu ay soo laalaabato wuu noo sheegi doonaa sheekhuye laba wejiilay noqone haddaad doontana waad camal siin kartaa haddaad doontana waxaad ka dhigi kartaa howlgab midaan camal falayn tusaaluu ku siiyey iyadoo shuruuddaa buuxisay wadalika naxwu laa rajula nin fi daari guriga dhexdiisa nin kuma jiro guriga dhexdiisa nin ma ahaa nin oo qof ninhu kuma dhex jiro daarta fiiri marka shuruuddii lixdaa hun sheegaynay dhammaan ka fiiri laadani waa naafiya waxay anfinaysana waa jinsi laa rajula jinsu rajul oo dhan noocuu doona ha noqdo ninoo dhan wuxuu doona ha noqdo fi daari guriga kuma dhex jiro jinsi ay anfinaysa haddana jinsiga nafyigeeduna waa nas wuu ku cad yahay ixtimaal iyo shaki ma aha lama kala dhex gelin laadii iyo rajulada way isku xigaan lama kala dhex gelin isimkii iyo khabarkii dhammaan waa nakiro isimkii waa nakiro rajula khabarkiina waa kaa'inun jaar majruurka meeshuu ku tacalluqayo kaa'inun taas way khabarkii kaa'inunna waa nakiro isna laadiina xaraf jaar hore kama gelinoo fii laa iyo bilaa iyo can laa iyo lama dhihin shuruuddii way buuxisay hadday shuruuddii buuxisay way camal faliyo laa rajula fi daari ma ahaani see u icraabinaa marka laa naafiyatu liljinsi jinsiyay diidday tacmalu camala inna shaqadii inay qabataa loola jeeda tansibu اlisma wa tarfacu اlkhabara waa sidii inna ay u shaqaynaysa isimkana way kor dhigtaa khabarkana way godaa rajula waa ismu laa mabniyu calى اlfatxi fii maxali nasbin ayaan leenahay fii maxali nasbin shaqadan yani sababtaan u leenaha maxay tahay dee waxaan muujinaynaa shaqadeedii shaqadeedii sooma ahayn tansib اlsma tansib اlsma rajula ismu laa mabniyu calى اlfatxi fii maxali nasbin ayaan leenahay في الدار في حرف جر الدار مجرور بفي وعلامة الجر كسرة ظاهرة في آخر الجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره كائن كائن خبر لا خبر لا نمحو هانجري مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره إذا مركز هلكاس وحان نوغا سو بحي وحان هلكاس أن نوغا سو بحي ونكا فهمني اسم الله إنه مبني يعني laakiin waxaa isweydiin leh ismullaah daa'iman miyuu mebni iska yahay daa'iman miyuu mebni iska yahay maya ismullaah daa'iman mebni ma aha bacdu اlmasaa'il waa mucrab bacdu اlmasaa'il waa mucraboo mansuub calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fii aakhiri masaa'il laleeyahayaa jira masaa'ilkaasi maxay yihiin masaa'ilkaasi maxay yihiin ismullah waxaan u kala qaadaynaa labo mufrad iyo غayru mufrad ismullah mufrad ah iyo ismullah aan mufrad ahayn labadaasaan u kala qaadayna ismullah mufrad ah iyo ismullah aan mufrad ahayn labadaasaan u kala qaadayna labada marka aanu kala fahamne ismullaaga mufradka ah muxuu yahay maxaa loola jeedaa ismullah mufrad ah ilaa mufradku bixasabi alabwaab wuxuu iska leeyahay tacaariif iyo ulajeedooyin kala duwan ulajeedooyin kala duwan ayuu leeyahay markaan baabu macrifati calaamaati اlcraab soo maraynay waxaan ku qeexnay mufrad maxaa loo yaqiinay laysa musanan walaa majmuucan walaa mulxaqan bihima walaa ayib saasaan ku qeexnay baabulmubtada'i walkhabar markaan maraynay si kalaan ku qeexnay haddana laysa jumlata walaa shabiihan biاljumla haddana waxa weeye si kalaan ku qeexayna waa tacriif saddexaad ama qeexid saddexaad oo mar walbaba loo fiirinayo yacni mufradku baabka uu joogo baabka uu joogo loo fiirinayo halkan waxaa loola jeedaa mufradka maa laysa mudaafan walaa mushabbahan bilmudaafi ismullah waa mufrad markaan leenahay baabkan maxaan u naqaanaa baabullah mufradka jooga ismullah waa mufrad markaan leenahay maa laysa mudaafan walaa mushabbahan bilmudaafi waa hadduusan mudaaf ahayn mudaaf aan soo baranay mudaafi mudaaf ilayhi macruuf way ladayna waa naqaan waa inuusan mudaaf ahayn mushabbah bilmudaafna waa inuusan ahayn mushabbah bilmudaafow maxaad ahayd mushabbah bilmudaafow maxaad ahayd mushabbah bilmudaaf ujeedada laga leeyahay waxaa weeye waa ma اtasala bihi shay min tamaami macnaahu ma اtasala bihi shay min tamaami macnaahu waxaa la xidhiirsaday shay macnihiisa taam yeelayo oo isaga la'aantiis macnihii uusan taam noqonayn isaga la'aantiis macnihii uusan taam noqonayn waa shay uu la xidhiirsaday wax macnihiisa taam yeelay kaasaa waxaa la yidhaha mushabbah bilmudaaf maxaa ka mid a tusaale ahaan tusaale ahaan maxaa ka mid a laa طaalican jabalan laa طaalican jabalan nin jabal koray jabal nin koray madmuumun madmuumun mid la cambaaraynayo ma ah lama cambaaraynayo waa nin xoog lahoo itaal lew laa طaalican jabalan nin buur koray madmuumun nin la eedaynayo ma ah fiiri hadda laa طaalican haddii lagu sini lahaa hadalka laa طaalican nin koray laga aamusi lahaa waad ku jahwareeri laheed waxaad dhihi lahayd war maxaa loola jeedaa laa daalican nin koray oo muxuu koray maxay tahay wuxuu koray ayaad isdhihi lahayd wuxuu koray maxay yihiin idan marka waxaa la daba dhigay wax macnihiisii buuxinaya oo taam yeelaya oo ah jabalan laa طaalican jabalan waxa uu korayo waa jabal nin buur koray ma aha madmuuman mid la eedaynayo ma aha kaasaa waxaa la yidhaha mushabbah bilmudaaf mudaafna haddi waa taqaanaaho mudaafka waxaa ka mid a laa saaxiba cilmin mamquutun laa saaxiba cilmin qof saaxibuulcilmi ah mamquutun looma caroodo laa saaxiba cilmin qof saaxibu cilmi ah mamquutun mid loo caroodo ma aha fiir hadda ismullah muxuu noqday mudaaf buu noqday saaxibu mudaaf cilmin mudaaf ilayhi w hadduu marka ismullah ismullah hadduu noocaas noqdo ayaa waxaa loo yaqaan hayru mufrad hayru mufrad hayru mufrad maxaa loo yaqaan maa laysa maa laysa mudaafan walaa mushabahan bilmudaaf kuwan marka maxay noqdeen kuwan waxay noqdeen hayru mufrad hayru mufrad ayay noqdeen mufradkana marka muxuu yahay kuwa mufradku muxuu noqon bismillah markuu mufrad yahay wixii tacriifkan iyo xeradan ka baxsan wey waxaan mudaaf ahayn mushabah bilmudaafna ahayn mufrad uuna noqona walow kaana musanan walow kaana majmuucan xataa musana hadduu yahay baabka markaan joogno jamac uu yahay mufradan iskalen ama mudaaf yahay ama mushabah bilmudaaf yahay waa noo mufrad annaga baabkan markaan joogno tusaale ahaan markaan nidhaaho laa rajulayni laba nin qaa'imaani ma taagna laa rajulayni laba nin qaa'imaani ma taagna haddii lagu yidhaha baabkan adigoo ku fiirinaya baabu macrifati ha ku fiirina mufradkii ahaa rajulayni muxuu yahay ismullah maanta muxuu taagan yahay maxaad ku jawaabi lahayd yah mufrad ayaan leenahay leannahu sababta mufrad aan ku niri maxay tahy haddii mudaafna ma aha mushabah bilmudaafna ma aha maskaxdana waxaan ku haynaa baabu macrifati calaamaati alicraab haddaan fiirino kii ahaa inuu musano noo yahana waa iska niyeysanaynaa soo maha taasna waa noo qarsoontay laakiin markaan ku tadbiiqinayno baabulah markaan ku tadbiiqinayno waxaan leenahay waa mufrad rajulayn ayib marka haddaan sidaa u kala ogaanay mebni kee ah keese mucrab ah ma mufradka markuu noqdou mebni yahay mise hayru mufradka markuu yahay uu yahay mucrab ismullaah markuu mebni uu noqonayo oo lagu leeyahay waa mebni waa markuu yahay mufrad markuu yahay mufrad markaas way marka mebniyun la leeyahay hadda tusaale ahaan laa rajulayni qaa'imaani markaan ecraabayno u fiirso waxaan leenahay laa naafiyatun liljinsi tacmalu camala ina tansibu اlisma watarfacu اlkhabara rajulayni ismullaa mabniyun aan leenaha fiir leanna waa mufrad mufrad o dhan annaga waa noo mebni waa noo mufrad maanta laakiin maxaan mebniyun ku dhehayna waxaan mebniyun ku dhehayno maxay tahay qaacido kalean haddana qaadanayna si aan u ogaano yacni waxaan rabnaa inaan ogaano ma waxaan leenahay mabniyun cala alfatxi rajulayni hadda mise waxaan leenahay mabniyun cala alyaa'i mise waxaan leenahay mabniyun cala alkasrati mise waxaan leenahay mabniyun cala alalifi si aanaan ugu jahwareerin qaacido koobanaan qaadanayna qaacidadaasoo furo noo noqonaysa meel walbo aan ku aragno ismullaa noo furayso qaacidadaas maxay tahay ismullaa yubnaa calaa maa kaana yunsabu bih bis intaasay qaacidadu ku dhammaatay qaacidadu intaasayba ku dhammaatay ismullaa yubnaa ismullaah waxaa lagu bineeyaa calaa maa kaana yunsabu bih baabu macrifati calaamaati alciraab markaad joogi jirtay wixii aad ku nasbi jirtay haddana mebni uga dhig waad fahamtay soo maaha hadda rajulayni marka haddaad fahamtay qaacidada maxaa leenahay mabniyun calaa cala alyaa ilaa leannu haddaan xagga joogi jirnay musannu noo noqon jiray xaalatu nasba hadduu joogo maxaan ku nasbi jirnay yaan ku nasbi jirnay meesha hadduu joogna waxaan leenahay mabniyun cala alyaa-i yaalan u fiirso mabniyun cala alyaa-i yaalan rajulayni ismullaah mabniyun cala alyaa-i ayaan leenahay fii maxalli nasbin halkaasaan uga tegina fii maxalli nasbin qaa'imaanina waxaan leenahay waa khabaru laa marfuucun wa calaamatu rafcihi maxaan leenahay alalifukan waa caadi khabarka ilaa mebni maaha khabarka mara waxa laga hadlay waa ismullah khabarka qaacidadiisii aad ku dureerinay sidii aad ku tiqinay way khabarka qaa'imaani khabarulah marfuuc calaamatu rafcihi alalif niyaabatan can idamati liannahu muhanan macnaha fii xarfan can xaraka wa nuuna ciwadun can itanwiini fi lismi almufradi ayib haddana waxaa lagu yidhi laa muslimaati qaa'imaatun laa muslimaati gabdho muslimaada qaa'imaatun ma taagna lacalla icraabaa lagu yidhi ay waxaa tidhi laa naafiyatu liljins tacmalu camala ina tansib lism wa tarfacu alkhabar muslimaati ismullah mabniyun haye cala alkasri leanna waxaa weye waa jamc muanu saalim jamc muanu saalim hadduu noo joogi lahaa baaba macrifati calaamaati اlicraab waxaan ku nasbi jirnay kasraan ku nasbi jirnay haddana waxaan leenaha bnuuc alkasri fii maxali nasbin bnuuc alkasri fii maxali nasbin qaa'imaatun waxaan leenahay waa khabarulah marfuuc calaamatu rafci damatun daahiratun fii aakhiri damatun daahiratun fii aakhiri haddaan idhaaho sidaas oo kale laa muslimiina muslimiin qaa'imuuna ma taagna laa muslimiina qaa'imuuna muslimiina waxaan leenahay ismullah mabniyun calal yahay leanna waa jamcu dikrsal jamcu dikrsal waxaa lagu nasbin jiray yaa lagu nasbin jiray wahaakada ayb waxaan baranay marka ismullah oo mufrada saan ula dhaqmi lahayn waan ogaano waxaan nidhi ismullah yubnaa calaa maa kaana yunsabu bihi wixii lagu nasbin jiray ayaa lagu bineeyaa hadduu mufrad yahay hayru mufradaa noo soo haray marka hayru mufrad see u gelaynaa ismillah hayru mufrad waad matala hadduu noqdo mudaaf ama u noqdo mushabah bilmudaaf kuwaas waxaan leenahay mar walbaba waaba mucraba mabniyun ka ilaali kuwaas mabniyun ka ilaali mansuub calaamatu nasbi fatxatu daahirat fi aakhiri mabniyun ka ilaali waa mucrab maala laa saaxiba cilmin mamquud laa naafiyatu liljinsi تعمل عمل إن تنسب الاسم وترفع الخبر صاحب علم صاحب اسم الله منصوب وعلامة نسبه فتحة ظاهرة في آخره سيقوم ابن ما دو النغضة غير مفرد صاحب مضاف علم مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره ممقوت خبر الله مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لا طالعا جبلا يسوون والله لا طالعا جبلا مذموم لا نافية للجنس تعمل عمل إن تنسب الاسم وترفع الخبر ضالعا واسم الله منصوب وعلامة نسبه فتحة ظاهرة في آخره جبلا ومفعول به منصوب وعلامة نسبه فتحة ظاهرة في آخره مذموم وخبر الله مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره هل كاس وحنكو أغاني قد أهام بأحكامتي اسم الله سان ولا تعامل لهين اسم الله سان ولا تعامل لهين ولا رقم لهين وان أغاني وحوكو يرشاخو فإن لم تباشر لادي ها نكردي حديثا لا صاحب او لا كلا دخغلو لادي يا اسمكيدي حدي لا كلا دخغلو وجب الرفع اسم الله ان لا غدو واجب ووجب تكرار الله لا رسول الله الله بشددنا وواجب كير حدي لا كلا دخغلو تصالو كسي wadalika naxwu laa fi daari rajulun kuma sugna wala mra'atun haweeneyna daarta kuma jirto ninay naagba daarta kuma jiraan yiri hadda laada iyo isimkeedii laadan isimkeedii rajul uu ahaan lahaa waa la kala dhex galayoo khabarkii yaa soo booday oo isimkii yidhi anaa kaa horeynay khabarkii ayaa ka soo hormaray khabarkii hadduu ka soo hormaray laadii badala camaluhaa wati aan ku mihaalinaynay laa fiiha gawlun walaa hum canha yunsafuun laa fi daari daarta dhexdeeda rajulun ma ahaanin walamra'atun camalkeedii wuu buray marba haddii la kala dhex galay see u caraabaynaa marka laa naafiyatun liljins mulqaatun laa camala laha bilaash weye ma shaqaynaysaa loola jeedaa mulqaatun laa camal laha maxaa loola jeedaa bilaash ma shaqaynayso weye af soomaali ahayd af soomaaligeed saas wey mulqaatun laa camala lahaa waa bilaash ma shaqaynayso way macnuhu fi daari fii xarfi jarin addaari majruurun bifi calaamatu jarihi kasraة ظaahiraة fi aakhiri aljaaru wاlmajruuru mutacaliq bimaxduufin taqdiiruhu kaa'inun kaa'inun khabaru muqadamun waa khabar soo hormaray rajulun taasaa mubtada ka dhigayna khabaru muqadamun marfuucu lilmubtada'i wacalaamatu rafcihi damatun ظaahiraة fi aakhirihi rajulun waa mubtadaun muأhar mubtada la gadaal mariyo مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره ولا امرأة الواو حرف عطف لا نافية للجنس ملغاة لا عمل لها بلا شبهة امرأة معطوف على رجل وعطف المرفوع مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره ساسا ولا نقول فإن تكرر ذو كبير الشيخ ودان laadii hadday soo laalaabato jaaza icmaaluhaa ilaa shuruudda waxaa ka mid ahayd walam tatakarar laa uuna soo yiri waa inaysan laadu soo laalaaban fain takararat laadi hadday soo laalaabato jaaza icmaaluhaa camal siinteedii way bannaantay wa ilqaa'uhaa bilaash yeeliddeediina way bannaantay inaad bilaash ka dhigto iyo inaad shaqo geliso haddayba soo laalaabato laba goor fain shi'ta haddaad doontid qulta waxaad dhihi kartaa laa rajula fi daari walaa mra'ata way shaqaynaya markaas wain shi'ta haddaad doontidna qulta waxaad dhihi kartaa laa rajulun fi daari walaa mra'atun ma shaqaynayso markaas adaa khiyaar le marba haddii soo laalaabato adigaa khiyaar yeelanaya way soo laalaabatay isimkii iyo laana lama kala dhex gelin waa shardi markii soo laalaabanayso lagu leeyahay waadna camal siin kartaa bilaashna waad ka dhigi kartaa bishardi iyada iyo isimkeeda inaan la kala dhex gelin haddii la kala dhex galana xukunku muxuu noqonaa mulqaat laa camal lah waa everyone waa in bilaash laga dhigaa waajib noqonaysa wuxuu ku yidhi fain takararat hadday soo laalaabato jaaza icmaaluhaa camal siinteedii ayaa bannaan wa ilqaa'uhaa bilaash yeeliddeediina way bannaantay fain shi'ta haddaad doontid qulta waxaad dhihi kartaa laa rajula rajul fi daari daarta dhexdeeda maaha walaa mra'ata haweenayna ma ahan halena laa naafiyatu liljins tacmalu camala ina tansibu اlisma wa tarfacu اlkhabr rajula ismu laa mabniyun calى alfatxi mabniyun calى alfatxi sababtaan ulena maxay horta mabniyun sababtaan ulena maxay waa mebni ilaa marba hadduu yahay ismullah mufradba hadduu yahay de mufradna waxaan u naqaano waa in maskaxda ay kaaga jirto mufradba hadduu yahay waa mebniyun sababta nafteeda mebniyun looga dhigay maxay tahay maxaa loosaga dhihi waayey mansuub calaamatu nasbi fatxatun daahiratun fii aakhirihi sababta looga dhigi waaye waxaa weeye waa murakab ismullah waxa mebni loo yihi waxaa weeye haddee damiirna ma aha damiirkiiyaa mebni la dhihi jiray ismu ishaare ma aha maxaa mebni loo loo yihi mebni sababta loo yihi waxaa weeye waa murakabun maca laa ka tarkiibi khamsata cashara laada iyo isimkeeda oo rajula ah ayaa waxaa laga soo qaaday isim murakaba isimka murakabkaana waa mebniyun maalan markaad tidhaahid jaaءa waxaa yimid khamsata cashara shan iyo tobana ii yimid qof markaan craabayno khamsata cashara hamسaةa caشhaر o dhan waxaan lena waa faacilu jaaءa mabniyu calى اlfatxi fii maxali rafcin al wixii murakab ah mabniyun mabniyun in la yidhaha waajib wey marka sababta rajula oo ismullah mabniyun loo leeyahay waxaa weeye liأnnahu murakabu maca laa ka tarkiibi khamسaةa caشhaرa sida khamسaةa caشhaرa ay murakab u tahay ayaa waxaa laga soo qaaday laadiya rajuludu inay murakab isku yihiin ayaa laga soo qaaday ayb rajula ismullah mabniyu calى اlfatxi fii maxali nasbin fi daari fii xarfu jarin adaari majruur misyu calaamatu jari kasrat daahiraة fii aakhirihi aljaaru walmajruuru mutacaliq bimaxduufin taqdiiruhu kaa'inun kaa'inun khabaru اlmubtada marfuucun calaamatu rafcihi damat daahiraة fii aakhirihi walamra'ata walamra'ata alwaawu xarfu cadfin laa naafiyaة liljinsi tacmalu camala ina tansibu اlisma watarfacu اlkhabr امرأة واسم الله مبني على الفتح في محل نصب والخبر محذوف دل عليه ما قبله خبر كينا وكما قن يهيو كان هران كفهمنا لا رجل في الدار ولا امرأة في الدار إن يتغفل بفهم والخبر محذوف دل عليه ما قبله والتقدير في الدار دل سوق درن وفي الدار في الدار إعراب مركز في الدار في حرف جر الدار مجرور بفي وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخر الجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره كائن كائن خبر لا وخبر كلا مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره وإن شئت هدي أدونتدنا قلت وحدي كرتا لا رجل في الدار دار تدحذن ماهان ولا امرأة في المركز لا رجل لا نافية للجنس ملغاة لا عمل لها بلا شك رجل ومبتدا اسك اعراب اسم الله مدهين مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره في دار في حرف جر الدار مجرور بفي وعلامة جر كسرة ظاهرة في آخره الجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره كائن كائن خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره والامرأة الواو حرف عطف لا نافية للجنس ملغاة لا عمل لها امرأة معدوف على رجل رجل انت يرانكو عطفين وcaطف المarفuuci marfuuع وcalaamaةu rafcihi damaة ظaahiraة fii akhirih halkaas guud ahaan waxaan ku ogaanay laa iyo shaqada ay qabato iyo axkaamtoodiiba guud ahaan ayaan fahmay allah subxaana